bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo ee idaacada qodobada ugu waawan warkeena habeenimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka galmudug axmed kaariye qoorqoor ayaa waxa uu ka hadlay arrinta ka taagan dhiisada ka taagan tagaxaaf caniraade goobtii debdebiska soomaaliyeed ee degmada hodan ee gobolka banaadir goobtii uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa gaaray magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug gudoomiyaha degmada dhuuble ayaa kulan la qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka admis taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka hadlay gerida taliya ciidanka dalkaasi kenya akhbaaraadka dibaddana israa'iil ayaa duqayn ka geysatay qaybo ka mid a gudaha dalka iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan omen oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b n oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
adaad maqasheen qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaa dhamaystiran waxaana ku bilownaya madaxweynaha maamulka galmudug axmed kaariye qoorqoor ayaa waxa uu la kulmayay odayaal iyo waxgarad ka tirsan dadka muqdisho gaar ahaan dadkii degandegaanka debdemiska dowladda soomaaliya ay leedahay qoorqoor ayaa waxa uu kulamo la qaatay odayaashaasi waxaana uu sheegay in arrinta ah ay ka taagan xiisada degaanka debdemiska oo ay iska leedahay dowladda hoose ee gobolka banaadir waxaana sidoo kale uu sheegay inay madaxda dowladdu uu kala hadli doono in barita ciidanka dowladda gaaraan kuwa boolisku aysan halkaasi tegin isla markaana xiisada barita la baajiyo waxaana uu sicad u sheegay inay dhulkan ay leedahay dowladda soomaaliya shacabkuna ay yihiin shacabka ay u adeegta dowladda waxaanuu meesha ka saarayn dana siyaasadeed oo kooxa ay wata islamarkaana arrimo siyaasadeed laga raadiy arrintan waxaana uu sheegay in arrintan uu kala hadli doono dowladda dhexe ee soomaaliya si baridda xiisada taagan loo baajiyo laakiin go-aanka dowladda soomaaliya ee soo saartay ku aadan in barita dadka degan degaanka degdemiska ay ka guuraan ayaa qaarkood waxay bilaabeen in goobta ay ka tagaan si aysan xiisadu aysan iyagu aysan ugu lug lahaan waa kan madaxweynaha maamulka galmudug axmed kaariye qoorqoor isaguu la hadlayay dadka ku sugan halkaasi
dhulka dowladdaa leh shacabkuna dowladda leh wax dhibaato idinin wada ama dhib aan ognahay ama dhib in laydinku sameeyana meeluu ka jirana ma ogin mana mana oggolaanayno ama waxaan hadda raalli ka nahay maaha arrintaasi arrin hore loo galay soo socotay weeye kolley ma un hawshiina ma guulaysan waxay soo socotaba meel guuleed ma soo gaarin sida la sheegay dad inay ku tagrifalaan oo ay si gaara ugu tagrifalaan dhulka dadkaas danyartaa oo intaas muddadaas deganaa ay degan yihiin oo ayagu ay ka raadiyaan dano sida hadda la sheegay ama siyaasad ha ku raadiyeen ama dano kale ha ku raadiyeenna mana dhacayso saxna maaha wixii waxaas ku hawlanna wixii waxaas ku hawlanna damiirkoodu waxaa siiyana allah soo arusho waxaan rabaa inaan idhaahdo arrinta laga hadlayo layidhi waa berri iyo macaaway hawsha meesha ka socota ilaahay idankii madaxda qarankana waa u gudbinaynaa waa la hadlaynaa taliska boliiskana waa la hadlaynaa bal berri horta hawshaas horta waa istaajinaynaa hadii laha yidhaha wax badan oo halkan ku munaasiba inaan idhaahdo aniga runtii iguma habboon reer galmudug baan un oday u ahay madaxu ah meelay joogaanba dadka reer galmudug baana ka mid tihi reer gaara madaxu ma ihi laakiin reer galmudug baa madaxu ah cabasho un iga furso weysay oo in wax kolley aan alla qadarin inaysan isoo gaarin baana igu noqotay isoo gaartay waxaan qari karoo dadaal aan bixinayaa waxaan idinka rabaa dad guddiya oad ku kalsoon tihiin oo amuurihiinna ka mas-uul ah inaad soo saartaan dadkaas inaan madaxda qaranka iyo taliska boliiska iyo cidday qusaysaba aan arrintooda ka wada hadalno duulaan iyo dhib iyo shidana la idinma wado inuu dhacaahina sax maaha hadalkiina waa ku faraxsanahay dowladdana waa dowladdiinnii carad iyo shidana uma wadaan xumaanna ma qabtaan dhibaato unaynan haysata iyo dhib dhacay unbaad ka socotiin waxaad intaas dhaafsiisanna yaan yaan la samaynoo ama lagu hadlin ama ficil iyo qowl mid ayaan loo samayn oo xaaladdu hala dejiyo guddigana aan hala soo saaro guddig guddigaasaan wada hadlaynaa guddigaasaan is arkaynaa guddigaasaan konsaankiina iyo tabashadiina iyo dhibaatada qabtaan laga wada hadlaya meeshii xalka iyo abshirta iyo wanaaggu ka dhow yahan
wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa gaaray magaalada gaalkacyo oo qayb ay ka hayeen qaar ka mida xildhibaanada iyo senatarada gobolka mudug laga soo doorto wafdigan wasiir axmed macalin fiqi ayaa sidoo kale waxaa kusoo dhaweeyay maamulka degmada iyagoona sheegay inay uu ku horgeli doono xaaladaha ka jira deegaanadaasi waa kan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi tegitaankiisa magaalada gaalkacyo iyo qaabka lagu soo dhawoy uu ka hadlayay
ujeeddada waxaa waa horena waa loo sheegay wafdiga waxaa ka soo soo horreeyey horey u yimid senatarka iyo xildhibaanka horey u yimid iyo akhyaar kale annaguna hadda waa ka daba nimid ujeedka guudna wuxuu yahay bulshadii deegaanka oo ilaa dhuusamareeb iyo dibadii dalba isaga timid waxa ujeedkuna waxaa weeye uu ahaa inaan xoojinno oo qayb ka noqonno nabadayntii odayaasha dhaqanka iyo bulshada deegaankan deggan ay bayska u ahaayeen inaan sii xoojinno oo gogashii nabdeed ee muddo la sugayey inaan maaragtay beelaha walaalaha halkan ku diriray aan qayb ka noqonno maadaama mas-uuliyiin deegaankan u dhalatay aan nahay marka dadka reer mudugna waxaan rajaynaynaa gogashaasina inay guulaysato xildhibaanadii iyo wasiirradii kale iyagana dhanka kale ahaa iyagoona deegaamadii inay soo gaareen baan rajaynaynaa maalmaha soo socotana in maaragtay goglihii ay bilowdaan guud ahaanna gobolka mudug ayaan maaragtay isagana leenahay haddii nabad beelo ka mida beelihiisu ay nabad noqoto gobolkii baa nabad noqday qayb ka mida dhammaan waxaan ku baaqaynaa dadka kale ee beelaha kale ah ee walaalaha ee gobolka degan iyagoona inay qayb ka noqdaan nabaddaas oo la baritaabo oo maaragtay dadkaas walaalaha ah calooshooda in la isku sifeeyo oo maaragtay ay ka heshiiyaan inay qayb ka noqdaan aad iyo aad baan u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa insha allah
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka hadlayay shilkii diyaarad taliyaha ciidanka xoogga ee dalkaasi kenya xasan salaad xasan laki ayaa faahfaahinaya
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeya gaas ibraahim sheekh muxudiin ayaa ka hadlayay shilkii diyaaradeed uu ku geeriyooday taliyaha ciidamada waddanka kenya qoraal ka soo baxay taliyaha ayaa u qornaa sida tan war saxaafadeed anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan ciidanka qaranka soomaaliyeed s n a waxaa tacsi tiiraanyala u dirayaa ciidamada difaaca kenya iyo shacbiga kenya geeridii naxdinta lahayd ee ku timid taliyihii ciidamada difaaca ee k d f generaal francis ogola iyo saraakiil ciidan oo diyaarad helikobter ah oo la dhacday waxaan u rajaynaynaa caafimaad askarta dhaawacantay aragtida daacadnimada iyo diirimaadka jenaraal ogolo aad ayaa loo tabi doonaa waxaan ku xasuusan doonaa inuu ahaa hogaamiye ciidan oo weyn iyo taageero militari oo xoogan oo istaraatiijiyadeed iyo iskaashiga ka dhexeeya ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa k d f ee wadanka kenya taliyihii ciidamada militariga ee wadanka kenya iyo sidoo kale sarkaal kale ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay shalay oo khamiis ahayd gudaha wadanka kenya taliya genaraal frankis ogola ayaa geeriyooday kadib markii uu burburtay diyaarad nooca sida qumaatiga u kacda ah diyaaradan silka gashay ayaa waxaa saarnaa genaraal francis ogola iyo koob iyo toban qof oo uu ka mid ahaa taliyaha ciidamada militariga ee dalka kenya waxaana shilkaasi diyaaradeed ka badbaaday laba qof oo haatan lagu dabiibaya cisbitaalada kenya madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaa xaqiijiyay dhimashada taliyaha jenaraal ogolo dalkeena hooyo wuxuu maanta waayey mid ka mid a taliyaashii ugu wanaagsanaa ayuu yiri ruuto xasanlaki salaax xasaraadi iyo telefishinka dalsan muqdisho
weli waxaad dhegaysanaysaan warka dalsan gudoomiyaha degmada dhuubley ayaa kulan la qaatay saraakiil ka socota ciidanka admis ee gobolada jubbooyinka ka howlgala cabdi xasan gudoomiyaha degmada dhuubley ayaa kulankan waxa uu kaga hadlay xarimaha la xiriira sidii amniga labada dhinac isaga kaashan lahaayeen waxaana sidoo kale uu sheegay saraakiil ka socota ciidanka admis ee qaybta ka ah dalka kenya halkaasi kulan ay kula qaateen waxgaradkii odayaasha waa kan gudoomiyaha degmada dhuubley ee kulankaasi kadib saxaafadda la hadlayay
maamulka degmada saraakiisha amniga ee degmada dhowle ka howlgala atmis sector two si wada jira waxaan kormeer ugu sameynay dhinacyo badan taabanaya magaalada dhowley hadday noqoto arrimaha bulshada amniga meelahan boqon waxaa ka mid ahaa iskuullada wax lagu barto waxaa ka mid ah isbitaalka dhowley general hospital waxaa ka mid ah arrimaha bulshada qaybta haweenka ganacsiga kala duwan ee magaalada dhowley ka jira iyo horumarkay samaynayso ayaan qiimeyn ku samaynaynay waxaa noo yimid wariyaal ka socda idaacada afarahoo mataqaanaa ka howlgala kenya marka hawsha ayadaa si fiican baan runtii u qabannay waxaana noo soo baxday in wada shaqaynta labada dowladood dowladda jubbaland iyo kenya inay muhim tahay siba magaalada dhoble xuduudda dhacda iyo magaalada libooya iyo aagga nagu xeeran ilaa dajabuula in muxuu ahaayey la wada shaqeeyo oo amniga laga wada shaqeeyo oo arrimaha bulshada iska wada shaqeeyo oo ilbaxnada la isdhaafsado ayaan ku heshiinay aad iyo aad bay hawshaasi runtii naajix u ahayd ciidamada ammaankuna runtii waxay si gaara diiradda u saareen sugidda amniga magaalada dhobley iyo nawaaxiga ay xukunto ayay xoogga saareen baryahan waxay ku jiraan heegan ciidamada kala duwan ee jubbaland hadday noqoto ciidamada booliiska sida taliya amniga oo nala socday ciidanka daraawiishta ciidanka nabad sugidda milatariga
degeysanaysaan oo idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana iiraan ayaa la sheegay in ay ka hortagtay gantaalla ay soo turtay israa'iil laakiin ciidanka israa'iil ayaa sheegay in duqeymaha ay u geysteen qaybo ka mid ah dhulka iiraan ay ahayd hadafkii ay lahayn inay ka gaareen cabsi badan ayaa jirto ah oo laga yaabo in dowladda dalka iiraan inay isticmaasho hubkeeda nukliyeerka walow aan lagu ogeyn inay gacanta ay ku hayso hub nukliyeer ah laakiin dowladaha maraykanka iyo weliba reer galbeedka israa'iil ayaa ka cabsi qabaa in iiraan ay adeegsato hubkeeda nukliyeerka ee khatarta ah warkii habeenimo idaacad dalsan oo naginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel